marka camar binu saciidka waali yaziid buu ahaa cala lmadiina madiina marka waali looga dhigay guddoomiyaha madiine u ah ama b c ga meesha magaalada joogta marxaban marka duulaankaasuu bixinaya ciidankaas marka qofku hadduu yacni uu mar yani fitno doonayo diinku ma celinayo wax kasta haddii loo sheego way lagu dul akriya daliilka alkharbatu kharbadu bilkhaa'i lmucjamati la akriyay waraa'i lmuhmala hiya alkhiyaanatu wey waqiila waxaa la yidhi hiya albaliyatu wey albaliyatu balaayaa la yidhaha kharbad waqiila atuhmatu baa layidhi nin tuhmo qabo waa intuu fakaday tuhmo qabo wa asluhaa fii sariqati alibil kuwa geela xadaa la odhan jiray tuugadana waa la yidhaha kuwa geela xadi jiray qaala shaaciru wa tilka qurba mitlamaa mitla an tunsiina an tashbiha daraa'ibu dara an tashbiha daraa'ibu daraa'iba waalkhaaribu lusu yuxibu alkhaariba qurbaa weeye qurbaa mitla an tunaasiba mitla an tunaasiba inay u nisbowdoo kaleto weeyo la mid noqoto yani an tashbaha daraa'iru adaraaib yani an tashbaha daraa'ibu adaraa'iba darbiga yani amsaasha iyo yani waxaa la yidhahdaa mahmaahe eh mahmaahuhu way isshabahaan buu ku leeyahay arrintaas yacni waa waxa la mid ahoo u dhow buu ku leeyahay inay shayga kale ay macnaa munaasab u noqoto tilka taa qurbaa weeye midla an tunaasiba inay munaasab u noqoto an tashbaha daraa'ibu adaraa'iba sida badan yacni daraa'ibtan waxaa la yidhaha amsaasha la yidhaha amsaasha waxyaalaha amsaasha iyo mahmahda la yidhaha way soogyihin way shabahaan way mahmahmo waalkhaaribu lusu ninka khaaribka ee tuugga allusu ee tuugga yuxibu alkhaariba tuug kale muu jecli tuug tuug muu jecli ay de nin kale muxuu ku fali alxadiidu thani xadiidkii labaad can cabdillahi bni cabaas waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi cbdillahi bni cabaas qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam yowma fatxi makata maalinkii maka la furtay buu nabigu wuxuu yidhi laa hijrata bacda alfatxi hijro ma jirto bacda alfatxi maka mar haddii la furtay hijro dambe ma jirto waa makaa laga hijroon jiray meelaha kale o dhan baa laga soo hijroon jiray madiina loo haajiri jiray laa hijrata bacda alfatxi mar haddii maka la furtay maka daaru islaam bay noqotay soo maaha hijro dambeo laga hijroonayaa ma jirto walaakin jihaadun wa niya jihaad iyo niyaa jirta waay waa la jihaadayaa gaaladii niyaa jirto khayrka la niyoodo aka wa waida stunfirtum haddii laydinka bixi dalbo fanfiru baxa dagaalka usoo baxa haddii laydin yidhaahdo ama baxa haddii laydin yidhaahdo fanfiru baxa oo ninka waaliga ah mas-uulka hadduu amroo layaha dadka hala baxo duulaanka ha loo baxo dee in la baxa waajib waay waida stunfirtum fanfiruu wa qaala wuxuu yihi nabigu yowma fatxi makata ina hada albalada beledkan xaramahu llahu ilaahay baa xarimay oo xaramka ka dhigay yowma khalaqa allahu samaawaati walard samaawaadka iyo ardada maalinkii la abuuray baa ilaahay xaram ka dhigay fa huwa xaraamun xaram weeye bixurmati illahi ilaahay xurmadiisa ilaa yowmi alqiyaamati buu xaram yahay sidaa unbuu weligiiba xaram u yahay wax wanaaga moogiye xumaan in lagu sameeya lama ogola waa qofkii meeshaa galana aamin buu noqonayaa wa inahu shaniya lam yaxilla lam yaxilla alqitaalu dagaal muusa xalaal noqonin muusa bannaanaanin fiihi maka xaramka dhexdiisa beledkan dhexdiisa lagu dagaalamo liaxadin qabli axad aniga iga horreeyey axad aniga iga horreeyey ee yacni xaramkan dagaal ugu bannaanaadayna ma jira way walam yaxila lii aniguna xalaal iima noqonin ilaa saacatan oo min nahaarin zaman yan oo maalin iyo zaman maalinkii ka mida waay waa muddadii uun magaalada la qabsanayay baa ilaahay oo idmay waay nabiga inuu duulaan ku qaado fa huwa asagu xaaraamun xaram weeye bixurmati illaahi ilaahay xurmadiisii ilaa yowmi alqiyaama waa xaram da weligiiba laa yucdadu shawkuhu geedihiisa lama jaro shawkuhu ay duu shawkihi waay midka qodaxda u saaxiibka geedihiisa o dhan lama jari karo mako geedaheeda walaa yunafaru sayduhu ugaadhiisana lama ugaarsado oo intaad cayrsato dili maysid waaye lama ogolaba dee walaa yunafaru sayduh waa lamaan haddaad taabatana waa lamaan ay labada xaram hadda waa isku mid xaramka maka iyo midka madiino isku mid waaye geedahooda in la jaro iyo ugaadhooda in la laayo midna ma banaano laakiin xaramu maka wuxuu dheer yahay haddaad geedihiisa jarto ama aad yacni ugaadhiisa layso waa lamaan xoolaha la fiirinaya wixii umasel ah aad bixinaysa hadduuna masel lahaynna qiimihiisaa la bixinaya oo lagu saaraya laakiin xaramu madiina waa xaaraan asagu laakiin ma leh damaan ma leh waxba lagu saari maya haddaad ku xadgudubto walaa yunafaru sayduhu ugaadhiisana lama laayo walaa yultaqadu luqdatuhu baadidiisana lama qaado waayo ilaa man carafahaa nin haybaarinayo mooyaane ama yahdinayo yani baadido kale way ka duwan tahay midda mako waxaa leeyahay xaramka yani baadidiisu baadidiisa haddaad aragto inaad qaado fartaa saartaba ma banaano ilaa inaad doonaysa inaad yahdiso mooge war baadi baan hayaayee ka maqan tahay inaadan ku haysaba xataa sida baadida kaleeto kale ma markaad muddo hayso ama hadduu wax yar yahay la iska milkinayo ama hadduu yacni muddo bacdigeeda iska qaadanaysa maaha kan asaga waxaad u qaadi kartaa un haybaarin tacriif basa un keliya meesha hadday taallo inaad saga wareegataa la doonaysa ooda taabanin wa marxaba dee iimaan baa wax celiye maanta yaa wax meel yaa la daynayo baadidii makaad yaa daynaya tii ijaabka ku jirtaaba lagala baxaya dadkii wixii ijaabuka ku jiray la baxsan lahayen oo waaye sakiinun baa lagaaga jeexaya ama torri un eber meeshiyo eber umaad ark mid dhulka yaalla inuu dayn ma umalay kaas uu yahdini waa maya walaa yultaqadu luqdatuhu lama qaado baadidiisa lama gurbiyo ilaa man carafahaa nin yahdinaya mooyaane walaa yuktala khulaah daaqiisana lama guro iyo nabaadkiisa khulaha waxaa la yidhahdaa waxa aan yani geedka weyn aan lahayne qodaxda aan lahayn ama xididka weyn aan lahayn baa khulaa la yidhahda doogga yaryarka ah iyo waxyaalaha soo baxaya nabaadka awa oo geedihiisa xataa lama guri karo ilaa licalfi daaba yani xoolo iyo wax lamida inaad ku quudinaysa waa siinaysa mooyaane inaad iska gurata lama ogolo ama yani tadaawi iyo waxa inaad u guranayso faqaala alcabaas baa wuxuu yidhi markuu khudbadaa dhegaystay yuu dhegaysanay dadkii dhegaysanay ku jira cabaas bin cabdilla nabiga adeerka yaa rasuul allah ila alidkhira geedka idkhirka layaa nooga soo reeb ila alidkhira riiraha mooyaane fa inahu liqaynihim wa buyuutihim idkhirka geed yaroo waxaa la yidhaha geedkan yacni idkhirka culammadu ku fasiri jireen riira unbaan anagu kolley u naqaanaa dad qaarna reexaan bayba dhahaane waa midka subagga lagu daro barxadka lagu shiilo waaye meelaha ka baxo buuraha korkooda ee yar udga badan laantiisa markiisaa loo soo gooye uu yar udgoon yahay wy riiraan anagu unaqanaa riiro dadka qaar baa reexaay reexaan laakin waxaa la yidhaha mido meelaha masaajida iyo la keeni jiray oo la iska urursadaa reexaan la yidhaha taasaa udgiisay marxaba geedkan riiraa la yidhaha subagaa lagu shiilaa subagu marka wuu udginaya markii lagu shiilo subag waa geed yaroo nagaroo inahan la eg wey marka wuxuu yidhi yaa rasuul allah ila alidkhira idkhirka mooyaane fa inahu liqaynihim idkhirkaasu wuxuu u sugnaaday liqaynihim yani xadaadkooda ee tumaalkooda waay iyo wa buyuutihim guryahooda oo yacni qoladan yani biraha tumo ee xadaadkaa yani daashashka waxay ku dhistaan oo yani ama waxaan ay ku buufimaysanayaan waa geedkan idkhirka aad bu isticmaalkiisa u badan yahay guryahana waaba la saartaayo balbalooyinka iyo guryaha daashashkiiyo asagaa lagu dhistaa korka laga saara geed laga maarmi kara mee kaa noo soo isno fa qaala wuxuu nabigu ila alidkhira mooyaane kaas asaga waa bannaan yahi waa iska guranaya laakiin kuwa kale maya waa lasoo istamay somaali alqayn qaynku qayn ma alqaynu waxaa la yidhaha alxadaadu waa birtumaha ninka birta tumaa qayn la yidhahda waa tumaalka baabu maa yajuusu qatluhu waxa dilkiisa uu bannaan yahay baa halkan laga gelaya de waxaa la yidhi ugaadha xaramka lama taaban karee laa yucdadu shajaruhu walaa yunafaru sayduhu baa layidhi waxaa laga soo isnooday maa yajuusu qatluhu wax in la dila ay bannaan tahay waay oo xilli iyo xaram baa lagu daynayna mar kastaba la dilay can caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha ana rasul la sal alay slam qaala wuxuu nabigu khamsun shan oo min addawaabi daabadaha ka mid ah kulluhunna dhammaantood shantuba fawaasiqun faasiqun faasiqiin way kulluhunna faasiqun mid kastoo ayaga ka mid a waa faasiq faasiq yacni waa wax yani khaarij can daacati illaahi aho dee lagu xadgudbaayo xadgudubkiisa oo bannaanya in la dila waay yuqtalna waa la dilayaa fi lxarami xaramkaaba lagu dilay xaramka haddii lagu dilay xilligii maxaad umalaynaysa min baabi alowla riwaayaadka qaar waxay qabaan fi lxilli waalxaram marka riwaayadan maxaa la yidhi filxarami baaba lagu layn xaramka haddii lagu laayo xilliga iskaba dha ay la badbaadin maayo alquraabu baalkaa tukaha la yidhaha tuke nooc ka mida weeye ugu hadha tukoo dhan maaha tukoo idil hadlayninun ay waa nooc ka mid ay yidhahdaan nooc tukaa ka mid ahoo tukuu wn madow yahay mid yar baroor lahoo meesha dhuunta iyo cadow meelaha laabta iyo cadiin ku leh noocaa weeyaa la yidhaha kaas waa la dili alquraabu walxida'atuna waa la dilayaa bahasha dafada la yidhaha dafada ay ama xunguruf waxaa dhahdo midda ilmaha gacanta ka jeexdo maarata hilibka ka qaadad walxida'atu taas weeye dafo adoo iska fiirinaynu bay daf gacmihii eber daa hilib yar banaanka la taag waaye reebaadiyadaada carruurta gacmaa koraha ka goosta ko taana waa la dilaya faasiq weeye walcaqrabu hangaralihina waa la dili dabaqalooca barakabeelo wey isna waa la dili meeshaad ku harato walfa'ratu faaradi dooligii ama jiirkii baalka jiirka la yidhahdo waa caasa isaguna wuxuu jara iyo wuxuu yani gooyi iyo wuxuu fasahaadiye moogay waa barakale ay marxaban bal xadiis waxaaba ku soo aroortay reer idiloo reer magiinaad uuba intuu fayno isku gambiyey buu ku gubay gurigii khatar wey markii la seexanaya habeenkii faynuusaha iyo yani shamaca iyo waxa waa la iska damiya maxaa yeele hadhow adoo iska hurdaa laga yaaba faynuustii inuu injiirtaa u dabagediyo un inta ay qabsato bug albaabina waa kugu xiran yihin xageed ka bix waaba khatarteeda marka waa la iska damiyaa wa waxaas ku iftiimaya o dhan waa la iska damiyaa ilaa waxun laga aamin yahay gubiddiisa laga aamin yahay mooga hadda sida yani korontadan oo kaleeto hadda sida qaalibkaa yani wax sidaa u gubanaya maaha waa la iska iska daarnaan karaa kaas dhib ma leh laakiin waxyaalaha khatarta o dhan wuxuu leey nabiga alayh salaam markii reerkaa uu ku gubtay madiina uu ku gubtay oo reerkiiban waxba ka bixin loo sheegay nabiga wixii naartan cadow bay idiin tahay ee axad adinka idinka mida markuu seexanaya iska ba iska baktiya naarta iska ay dabka iska damiye faynusaha waxaa iska damiye waalkalbu eygiina waa la dilayaa alcaquuru ee dadcunka ahaa wey alcaquur waa ey boqnogoys ahoo dadcuna waay kaana waa la dili walimuslim imaamu muslim wuxuu wariyey yuqtalu waa la dilayaa khamsun shan fawaasiqu oo faasiqiina fi lxilli iyo walxarami baa lagu dili xilliga iyo xaramka labadu waa lagu laynaya waa shantaa xadiidku soo sheegay lagu soo sheegay wa baabu dukuuli makata wa hayri maka gelitaankeedii buu u baab yahay dukuuli makka ay iyo wakayrihi ay dukuulkaas baabu dukuuli makata iyo wakayrihi dukuulkaa heyrki axkaam kaloo yani gelitaanka aan ahayna wuu ka hadlaya maba can anas ibni malik waxaa laga wariy radi allahu canhu ana rasuul llahi sala allahu alayh wasalama dakhala makata makuu galay nabigu caama alfatxi sanadii la furtay ayuu maka galay waa sanata hamaaniya min alhijra sanadii sideedaadu hijradaheed wixii maka la furtay wa calaa ra'sihi walxaal calaa ra'sihi almiqfaru nabiga madaxiisa koofi bireed baa ku jirtay wey dagaal baa magaalada lagu qabsaday falamaa nazacahu markuu siibay nabigu dagaalkii baa dhammaaday magaaladii wuu qabsadee markaasuu koofidii iska siibay falamaa nazacahu markuu siibay koofi bireedii jaa'ahu rajulu nin baa u yimid faqaala wuxuu yidhi ibnu khadal ninkii ibnu khadalin ahaa mutacalliqun wuxuu haystaa biastaari lkacbati kacbada tiirarkeeda ibnu khadal wuxuu ahaa nin marka hore intuu islaamay ridoobay markaasuu wuxuu samaystay laba gabdhood laba jaariye laba addoon oo fanaaniin ahoo oo hees badan oo gabyaa ahuu samaystay markaasuu nabiga iyo islaamka caayiha wax ka sheegaya marka maalinkaas dadkii reer makaad markii la qabsaday waa la nabadgeliyey laakiin dad dhowra oo dilkooda la iclaamiyey buu ku jiray oo ayuu kuwaas kuma jiraan waa la dilaya uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam marka carabka qofna laguma dili karo ilaa shaaricu qofku ogolaaday in la dilo mooyaane marka markii magaaladii la qabsaday kuwii la iclaamiyey o dhan qaar way carareen qaar ninkan wuxuu yidhi marka meelaad ku baxaysa male haddaad carartana waa lagu soo qabane kacbada uun amaad ku badbaadaa kacbada ninkii gala yacni wuu nabadgeli jiray markaasuu intuu kacbada gudaheeda galay buu tiirarkeeda ku dhegay kacbadii buu ku dhegan yahay mutacalliqun biastaari ilkacbati saasa loo soo sheegay nabiga faqaala wuxuu nabigu uqtuluhu dila kaa mufsid weyn weeye dila ay waa loo kala orday markaasaa meesha kurka looga gooy biqatlihi qad yatamsaku bihi fi masalati ibaaxati qatli yani almultaji ila alxaram marxaban oo hadda qofkii xaramka magan galo masee loo dilayaa oo de waa asaga waa la khasisayo waaya maaragtay nabigana wayba u banaanayd asaga isaga hadda magaaladiibu weerar kusoo qaaday maalinka hadda magaalada uu weerarka kusoo qaadayey wixii ku dhinto oo dhan waa lagu dilay kacbada soo maha intaana hadda khudbada nebiga uusa bixinin weeye saacadaydan aan taaganay xarumkeediiba kusoo noqonay intayn dayin horteed baa loo sheegay ninkaa kacbadii u haystaa baa le dila bu nabigu dila midda kale nabigu dee shaaric buu ahaaye sharcigaa kusoo degaya asage ay marxaban asagaa marka amray in la dilo waayo waa istitnan markaas waa istitno oo markaa nin dhib badan bu ahaa ninkaas oo xumaan xumaan badan sameeyey can cabdillahi bni cumar waxaa laga wariyey radi allahu canhum ana rasul lah sal alay wasalam dakhala makata makuu nabigu galay min kadaa'in min asaniyati alculyaa buu ka soo galay allatii bilbadxaa wa kharaja min asaniyati sufla nabigu magaalada markuu soo weerarayay laba dariiq buu ka soo galay min asaniyati min kadaa'in meesha kada la yidhaahdo jiirta ama karinta kada la yidhahdu nabigu ka soo gale min asaniyati alculyaa ka bedel isla iyada un way kadaa'in asaniyat alculyaa buu nabigu ka soo galay oo ciidankiisii kala soo galay khaalid bin weliidna ciidan uu wato wuxuu yidhi min asufla hoos ka soo gala labadaa dhinac buu nabigu ka soo galay marka waa tafaa'ulo magaaladii inuu ka qaalib noqday ee uu qabsaday bay u tahay yacni dhinacii saruu nabigu ka soo galay markaasuu tii hoose kasii baxay wey وخرج من ثنية سفلى عن عبد الله بن عمر وحال قوري رضي الله عنهما قال وحده دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت كعبدي أيو نبي قلي وأسامة بن زيد يو بلال يو عثمان بن طلح انت وداسا قال له أفر توداس نبي وحو قلي البيت بيت كعبدي اللو جيدا كعبدي بو نبي قلي كعبدي مسايتك يكون حتى الله سوما كعبدي نفته يدي بو نبي الباب كيد انت اللي فراي بو قلي yaa la jiray markaa usaama binu zayd bilaal binu rawaaxo muaadinkiisia iyo cusmaan binu alxa waa ninkii furaha haye wey kacbada furaheeda ninka haye cusmaan binu alxa saddexdoodaabaa galay fa aqlaquu calayhim albaaba markaasay albaabkii soo xirteen intaan albaabka lasoo xirir dee nabigu kacbaduu galay markii la yidhaha muslimiinta o dhan meesha laysku soo gurayaan kacbaduna waa yar tahay markaasaa layska soo buuxinaya zaxmaa dhacayso meesha laisku buuranaya albaabkay hoos kasoo xirteenba bas banaanku baa lagu sugaya markaas falamaa fataxuu markay fureen kuntu waxaan ahaaday buuhi cabdullaahi bni cumar awala man welija qof gala anaa ugu horreeyey meeshaan ku sugayay ridda oo markii sidaa loo furayba dalaq baan iri buu yidhi fa laqiitu bilaalan baan la kulmay fa sa'altuhu waxaan weydiiyey hal sallaa fiihi rasuulu llahi sala allahu alay wasalam nabigu ma ku tukaday kacbada dhexdeeda qaala wuxuu yidhi nacam bilaal wuxuu yidhi waa ku dhex tukaday nabigu bayna alcamuudayni labada tiir dhexdooda alyamaaniyeyni buu ku dhex tukaday nabigu labada tiiroo yamaaniyeenka waa midkan xajar aswadka ku jira iyo midka xagga ka ah yamaaniyen la yidhaha kacbadu waa afargees labadan baa marka yamaaniyeyn lagu magacaabo kan yacni kacbada ku jirta xajar aswadka iyo kan kale labadaas dhexdooduu ku tukaday nabigu kacbadu markaa lix tiir bay lahayd lix tiir labadaa tiir dhexdooda ayuu nabigu ku tukaday marka masaladan kacbada dhexdeedu nabigu ku tukadaya yani way isku khilaafayeen asxaabtu oo yani bilaal hadda wuxuu leey wuu ku dhex tukaday wuu la socday nabiga cabdullahi ibn cabaas baa diiday wuxuu le nabigu kuma dhex tukanin kacbada laakiin maxaa la rajaxayaa qowlu bilaal baa la rajaxayaayo asagaa yani waaqicada goobjoog u ah cabdullahi bin cabaas muuse gelin asagu meesha wixii nabiga la socdo la galay wuxuu ah bilaal bu ah marka bilaal wuxuu yidhi wuu ku dhex tukaday marka cabdulahi bn cabdullaahi bn cumar wuxuu leeyahay waxaa i dhaaftay inaan weydiiyo kam sallaa meequu tukaday nabigu taas waan hilmaamay buu yidhi nabigu ma ku dhex tukaday haa xaguu ku tukaday bayna yani camudayn alyamaaniyeyn dhexdooduu ku tukaday laakiin waxaa iga fakatay buri inaan meequu tukaday taas maana xusuusanin buu can cabdillahi bni cabaas can cumara waxaa laga wariyey cumar bn khadaab radi allahu canhu annahu jaaa ila alxajari alaswad cumar binu khadaab ayaa wuxuu u yimid xajaru aswadkii faqabalahu wuu dhunkaday wa qaala wuxuu yidhi innii anugu la aclamu waxaan ogahay annaka xajarun dhagax inaad tahay laa taduru walaa tanfac waxna aada dhibayn waxna aada anfacayn walowlaa anii anigu ra'aytu nabiya sala allahu alayh wasalam haddaana arkin nabiga oo yuqabilka ku dhunkanayo maa qabaltuka kumaana dhunkadeen wa laakiin nabiga oo ku dhunkanayo ayaan arkay ay sida cumar dee dadka aan cilmiga lahayn buu u caddaynaya dhagaxan yacni waa itibaaco waa laysku amray in la dhunkadee la salaamo oo la dhunkado oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa amray marka wuxuu markaa dadka u addaynaya asaga dhagaxnimadiisa aanu inaysan ahayn dhagaxnimadiisa waxna kuma dhibi karo waxna kuma anfici karo ee dhibka yani nafciga iyo durku ilahay xaggiisau ka yimaada ilahay makhluuqiisa oo dhanba waa saas kumana dhibi karaan kumana anfici karaan ilaa inuu dhibka iyo nafciga ilaahay kuusoo mariyo ilahay xaggiisa ay kaaga timaado mooyaane wixii ku dhiba dhibkan xaggii ilaahay unbuu kaaga yimid oo kan waa laguu soo mariyey waa sabab wixii haddii makhluuqaho ku anfacana wax kuu tarana nafcigu xag ilaahay unbuu kaaga yimid oo wuu kuu soo maray alxadiidka waa kuwa xadiidkii dheeraa nabiga calayhi salaatu wasalaam uu leeyahay khalqigan dhammaantood hadday isugu yimaadaan oy doonaan inay ku anfacaan kuma anfici karaan ilaa bishayin qad kataba allahu laka wax ilaahay kuu qoray un wey waxay dadku kugu anfaceen un bas ayagu waa sabab un sabab waa la soo mariyey hadday doonaan dhammaantood inay ku dhumaanna kuma dhibi karaan ilaa bishayin qad katabahu llahu calayk wax ilaahay mar hore kuu qoray inuu kugu dhaco un wey waxay dadku kugu dhibayaan ruficat alaqlaamu wa jafat isuxuf saasay arrintii ku dhammaatay ay marka haddaad xaqiiqada saas u fahanto waxaa la leeyahay xataa makhluuqa xaggiisa markay dhib kaaga yimaadaan wax dhib wax xumaanaba u qaadan asaga waxba ku eedi mayso matalan qof baa dhibaato kuu geystay asaga horta muxuu xaqiiq ahaan kari karaa waxan sabab unbaa looga dhigay ma ogiye muxuu yacni xaqiiq ahaan muxuu isagu la imaan karaa haba la imaan kara xagga ilahay buu kaaga yimi marka xag ilahay haddii wax walbaa inuu kaaga yimi aada ogaato bas waa iska sabraysaa kan marka waxba ku eedi mayso inii anigu la aclamu waan ogahay buu yuri sayd cumar anaka xajaru inaad tahay laa taduru walaa tanfac walowlaa anii anigu ra'aytu nabiya aan arkay sal alay waslam yuqabilka yuqabiluka asagoo ku dhunkanayo maa qabaltuka kuma dhunkade laakiin waan ku dhunkanayaa buu yihi nabiga ayaan arkay isagoo ku dhunkanaya marka xajar aswadka markaad doonaysa inaad dawaafka bilowdo isagaa horta laga bilaaba xajar aswadka saa loo qaabilaya waad salaamaysaa waadna dhunkanaysaa markaasaad soo dawaafaysaa mar kasto toddobada goor waa inaad markaad hal dawaaf soo dhammaysaba waad salaami waadna dhunkani hadduu bannaan yahay waasac kuu yahay waay hadduu dee isdixaam iyo cariiri ood u geli weydana waad ishaari gacantaad saa ugu taagi ama ul iyo waxaad gacanta ku wadato markaasaad dhunkani saasaad yani mar alla markaad la siban tahay waay waa la calaameeyey yani xajar aswadka xariiq baa laga soo qaaday loo si loo u gartaan dadku waa la xariiqay masaajidku uu weyn yahay mogtay markaasaa ilaa masaajidka la geeyey geeskaas marka meeshaad waad soconi dawaabka sa u socoto dee carradii dadkii baa ka bataye xaggoo kalead maraysaa soo ma hoostaadamaad fiirin xariiqi madooba markaad aragtood joogto xajaraaskiaad la siban tahay hal dhawaaf baad soo dhamaysa hadda markaasaad ishaari oo dunkani waa soconi markaas tii labaad saasaad ku wadi asagoo banaana saad u hesha waaba adag tahay ma beeli kartid ilaa inaad qof dhibaato gaarsiiso ama dhibaato adiga lagu gaarsiiye mooyaan dhib waayo dadka haddana cilmi ma loo waxaa dhibaatadu ka jirtaa yacni waxaa loogu talagalay xajar aswadka in la salaamo oo la dhunkado kuwii u horreeyey unbaaba nab isaga dhig bal ummadii kale xaggee aadi marka waaye hal saac ama laba saac buu rabaa inuu iska dul fadhiyo markaasna saan laysku koriyay saan laysku koriyay mashaakil waa mashaakil masalan dadka cilmi daradooda waxaa arkay markii toddoba dawaafka la dhammeeyo maqaamu ibraahim gadaashiisaa lagu tukadaa laba ragcadood oo sunnaha sooma maqaamu ibraahimka iyo iyo kacbaduna ilaa iyo intanoo kale isu jiraan ilaa iyo derbigaan waa intaan weliba berigii hore maqaamu ibraahimku wuu ku dheganaan jiray kacbada sin cumar baa soo turkiyey baa la yidhaha marka ilaa iyo derbigaan marka dawaafka markaad soo dhammaysato maqaamu ibraahim gadaashiisaa laba ragcadood lagu tukadaa ragcatu dawaafka meeshaas maqaamu ibraahim gadaashiisaa lagu tukadaa khalfa maqaamu ibraahim watakhaduu min maqaami ibraahima musallam baa ilaah yidhi markaa lagu tukadaa halkaas soomaa waa sunna inaad ku tukato waa sagoorma haddee waa hadday meeshu bannaan tahay wey hadday meeshu bannaan tahay wa ilaa haddaysan bannaanayn oo dadkii dhawaafayayba meesha ay buuxiyeen meel kastoo masaajidka ka mid aha labada ragcadood ku tukan kartaa meeshii bannaan ula doono marka jahliga jira wuxuu y markay dawaaf intanoo qof oo milyankaa dawaafayso isku mar dawaafka uma dhammaanayo mogta kii toddobadiisa dhammaystay wuxuu rabaa maqaam ibraahim inuu ku tukayo gadaashiis dadkina xaggay marayaan maqaam ibraahimka waaba kane waxay marayaan meel ilaahay ogyahay masaajidka korkiisa yaa la maraya dadkioo sidaa farahaas oo dawaafayuu rabaa inuu dhexdoodii ku tukado see ugu tukani marka ya kuwa waxaad arkaysaa dhinacyaha intay qaar istaagaan dadka xidhaan iyo midna ku tukulay meesha iigu tuko ku kala dadka ka celinayaan markaas markuu ku ka baxaba kii kale saasay rabaan askartaasaa u dhex wareegaysa askarta haddayna gama way qabanaya askarta sidoo tukanaya qaad ku dhegay markaasa xagga ku tuuraya haddaan sidaa la yeelin way isku dul dhammaanaya ummadda wey maxaa yeele dadkii dhammaa dawaafaya saas ahaa buu xiray markaasa halkan jiq laysku dhay doonta laysugu waa jahli wey can cabdillahi bni cabaas waxaa laga wariyay radi allahu canhuma qaal lamaa qadima rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam wa asxaabuhu maka markay soo galeen nabigii asxaabtiisii markay maka soo galeen faqaala almushrikuuna waxay yidhaahdeen inahu shanii yaqdamu calaykum qowmun qowm baa idin imaan doona wahanathum ay daciifisay xumaa yasriba yasriba qanadeedii wa waa intaan maka la furanin maka intaan la farinin ayuu nabigu wuxuu u yimid cumro ayay u yimaadeen akii cumradii yani markii cumratul yani xudaybiya markii la celiyey cumrat lqada sanadkii ka dambeeyey sanata sabcin min alhijra soo kuwii cumraystay maaha marka markay cumraysanayeen yay gaaladii waxay yidhahdeen daayu kacbada horteeda saa ufa fadhiyaan qoladii waxaa idiin imaan doonto maxamed iyo asxaabtiisiio madiine intay tageen qandhadii madiine meel qandho badan bay ahayd meel qandho badan ayay ahaan jirtay madiino oo cudur badan yasriba la odhan jiray yasriba marka biyo webi yani waadibaa iska socon jiray biyahaoo yani biyo xun marka dambe intay doorsoomaan bay biyahaasa iska qulqulaya markaasay kanaacadu ka dhalan jirtay qaniinka meel qaniin badan unbay ahayd oo ninkii tagaba yan qandhagalsi unbaa qabana markaasuu dhimani ay asxaabtu markay meesha tageen makadee gabiib bay ahayd maka waa iska gabiib halkii markay tageen way wada jiradeen qandhaa intay ku dhacday oo ay wada daltabyoodeen kulligood oo meel weligood aqoonin tageen yay wada xanuunsanaysa abubakar iyo oo ay bilaal iyo waa kay shicirka iska qaadayaan y o markaasi waxay isugu sheekeeyeen qoladii ree yani madiinaad oo qandho ay dishay oo naf lahayn oo wada sakaraada imaan doonee de markay igii imaadaan waan dawaafayna iley aan qaqabanaba wax qandho dishay oo basteeda way saasay isugu sheekeeyeen faqaala mushrikuuna waxay yidhahdeen inahu yaqdamu calaykum waxaa soo gelayo ay qowmun qoom wahanatum ay la ciifisay xumaa yasriba yasriba qandhadeeda madiina la odhan jiray yasribe qandhadeedii baa daciifisay markiiba nabiga waa loo sheegay calayhi salatu wasalaam jibriil baa u yimid oo markaasuu nabiga u sheegay gaalada saasay ku tashadeene ka gaashaanta dee maxaa marka la amray nabiga fa amarahu nabiyu muxuu amray sala allahu alayh wasalam an yarmuluu inay rucleeyaan oy ordaan alashwaada halaaata saddexda dawaafee u horeeyo wa an yamshuu inay socdaan oo maa bayna rugnayn waxaa la yidhi marka lagu amray nabiga calayhi salaatu wasalaam sunnaha waxaa la yidhi laba go' baa la qabaa soo maha go-na hoosta luqo midda kor go'i kore yaa sidaa laysugu laabaya dhexdaa la qabanayaa go-a saa markii laysugu laabo ayaa halkaa kirkisha midiga hoosteeda la gelinaya labadiisi fiidoodna go-a labadiisi fiidoodna garabka bidixaasaa loo saaray garabka bidix waa la qarin garabka midigana maradii oo la duuduubay baa intii hoosta laga geliyo haddii gacanta jinta haddii hoosta gacanta laga geliyo way ballaareen jinta mogta wax weyn bay noqon go' baan la sii geliyo hoosta laga geliyo bas saasaa loogu qabanaya garabkii bidixana waa la qariyey saas markii la wada yidhahdo nin walba muruqiisa iyo jintiisa intaa la ekaaso yaale haddana saddexda socodoo uhor dawaafa u horeeya waa inaad orodaan orod yacni wadyara ruclo oo ama lixaasi xoog badana socod boob baa la yidhaha rucle markaasaa xugub xugub xoog baa lagu agmaraya marka meeshan ay waxaa jira aswadka iyo waxay fadhiyaan yacni meeshan maqaamu ibraahim iyo xujr ismaaciil intaanay fadhiyaane dhinacaa markii lala wareego oo xajar aswadka midka dhinacan ka labadaa rugni dhexdooda markii la maraya aayir ba iska soconaya maxaa dhinacan ma fariistaan ayago dhinacanay fariisan jireen dhinacan nina ma arkin ayir baa la iska soconaya laakiin inta kale waa la ordaya sidii buu nabigu asxaabta ku amray an yarmuluu inay or- yacni ordaanay rucleeyaan ama socodboobaan alashwaada alaaata saddexda orod ee u horey dawaafe sa- alashwaada alaaata saddexda dawaafee u horey wa an yamshuu inay socdaan maa bayna rugnayn walam yamnacum kama mancinin an yarmuluu inay wada ordaan alashwaada ku lahaa ila alibqaa'u calayhim dee ilaa weligood baa layidhi haddaba waa la ordaaye marka yani ummadda si uuna culays ugu noqonin toddobaduba orda lama dhigina saddexda u horreeya keliya le hal ordo gaaladii marka markay arkeen wixii oo intii goyo hoosta laga geliyey gacanta jinta de waa la- waa la- waa la sareey mogta gacantoodu intay leegta alla yaabis iyo iyagoo orod ku maray meeshii Mm, mm, war qandhaa la ciifisa maxay u lahaayeen sida hore haddayba ka daran yihiinba Hay. haagaada way yaabeen ha isku taabanna yidhi kuwan waaba idin laynayaan marxaban ay, ma waxyaalahan iyo acmaashan la samaynayo o dhan asbaab bay lahaayeen moogta marka dawaafkan hadda orodkaa la samaynayo saddexda u horeyso saasay ahayd sababteeda can cabdillahi bni cumar waxaa laga wariy radi allahu canhuma qaal ra'aytu rasuula allahi sala allahu alay waslm rasuulka ilahi baan arkay xiina waqtigii yaqdamu maka maka nabigu markuu soo galay ida stalama arukna alaswada xajaru aswadka markuu salaamayey awala maa yaduuf yakubu alaaata ashwaadin saddexda dhawaafi u horreeyey waa ordaya nabigu yasru- yusricu waay yakubudu waa ordayey yacni markii u horreysa nebigu uu soo galay meesha yaan arkayey buu yidhi marka ida stalama arukna alaswada waa meesha xajar aswadkaa laga bilaabaya dawaafka sooma waa salaami waa dunkani markaasaad ordka bilaabi marka xaj- arukn alaswad waxaa weeye rukniga xajar aswad buu ku dawaafay ayahay ritigiisii buu nabigu ku dawaafay yastalimu rukna asagoo ku salaamaya bimixjanin bakooro almixjanu casan weeye maxniyat ra's dee qofka yani haddii uu yani gaadiid saaran yahay macduur uu yahay ama yani cariiri uu jiro ishaaradaas in lagu lagu salaamayo yuu nabiguna baraya gaadiidkiisiibuu ku dawaafay haddaad macduur tahay xataa gaadiidkaadaa lagu dawaafi kara masaajidka dhexdiisa gaadiidkaas iskaga dhawaaf halkaasaad marini dadka ka korayso aad ka maraysaa waa ka macashe iyo hadda yani sariire iyo waxaasaa lagu kaxeeyaa dadkeen baalkan yani yare dad qofka lagu riixayay iyo qofkiisii macduur sii ana waxaaba la saarayaa yani sariir kor loo qaadayo naxash ahaan oo laba qof unbaa labada dhinac qabanay markaasay la ordayaan saa u marinay dad baa la kareysana ma joog macduurinkaa saasay wey marxaban marka waa halkaa markii lagu marinayo halkaasaad ka dawaafaysaa markaad joogto meesha ugu mareed aad joogtaba waa dawaafaysa fii xajat lwadaac buu nabigu ku dawaafay calaa baciirin yastalimu rukna buu yani rukniga wuxuu ku salaamaya xajar aswadka bimixjanin buu ku salaamaya bakooro almixjanu casan ul weeye maxniyatu ra'si madaxa kasoo qaloocan waa bakooro can cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma qaal lam ara nabiya sala allahu alayh lam ara nabiya nabiga yani maana arag buu yidhi sala allahu alayhi wasalama yastalimu min albeyti ila ruknayni lyamaniyeyn labada rukn oo yamaniyeynka unbuu nabigu salaamayay marka yamaniyenka ruknigan xajar aswadka ku jiro iyo midka xagga ka awoy intaana soo gaarin xajar aswadka intaana soo gaarin midkaas soo maraysay ku xiga waa xajar aswadku markuu ka yahay kan weeye labadaasaa la salaamaa oo la dhunkadaa wey kan xajar aswadka ku jiro iyo midka xagga ka labadan maya shaamiyeyn baa layaa labadan labadaas lama taado labadana la salaamay haka uu nabigu labadan buu dhunkan jiray lama ara nabiya maan arkay sal alay wasalam yastalimu asagoo salaamayo oo dhunkanayo min albeyti ila ruknayn alyamaniyeyn labada rugni oo yamaniyenka la yidhaha baabu tamatuci nasr binu cimraan addabuciy addubaciy qaala wuxuu yidhi sa'altu ibna cabaas cabdullahi ibna cabaas baan weydiiyey buu yihi can almutcati mutcada waxaa la yidhahdaan weydiiyey buu yihi faamaranii biha wuu i amray mutcadii ayuu i amray mutcada waxaa la yidhahdaa alcumratu fi ashhur lxaj tamatuc baa la yidhahda oo yani kayfiyada wax loo yani xam- yani xajka iyo cumrada loo guto yaa yani saddex nooc weeye tamatuc iyo qiraan iyo ifraad baa la yidhahda ifraad waa inaad xaj keliya niyooto markaad dhammaysatana markaasaad cumraysani kaa ifraad baa la yidhahda qiraanna waxaa la yidhahdaa xajkiiyo cumradiiba hal mara inaad isla niyooto dawaytu alxaja waalcumra wa- wa axramtu lilah labadiiba waad niyootay wa acmaasha xajka unbaad yani samaynaysaa cumradina way dhex gelaysaa wejka saddexaad waa tamatuc kaan hadda aan dul taaganahay wey tamatucu waxa weeye yani iyadoo muddadii wax yar ay ka yar dhiman tahay waktigii yani yowmu tar- tarwiya u dambaysa moogta maalinka sideedaadka u dambaysa xajka la xarmadaaye si sagaalaadka wuquufka loo tago maalinka sideedaadka maka laga baxaa yowmu tarwiya la yidhaha waa la caraabayaa habeenka sagaalka mina loo heenaya markaas maalinkaa sideedaadkaa la xarmanaya xajka soo ma marka iyadoo muddo xoogaa ay ka dhiman tahay baa timid markaas cumraad soo niyoto cumro cumradii baad gudanaysaa markaasaad iska xalaal noqonay caadi baad noqonaysaa dharkaagii baad qaadanaysaa yani dhiibkii baad marsanaysaa yani waka ehelkaagi wax walbaa kuu banaanaanay markii yawmu tarwiyadaas la gaarana markaasaad xajkii samaynaysaa kaana waxaa la yidhaha tamatuc baa la yidhaha waad cumraysatay waad ka sii raaxaysatay waad nasatay markaa kadib baad haddana xajkii yaad xidhatay waktigiisii markii la gaaro makaadna ka xidhanaysa haddaad tamatucta mutamatic haddaad tahay makaad ka xidhanaysa marka wuxuu leeyahay waxaan weydiiyey cabdullahi bn cabaas mutcadan su-aalay buuri mutcadan marka hadda la sheegaya taas middaa tamatuca ah ayuu markaa ku wadaa fa amaranii biha wuu i amray buu yidhi wuu i amray oo xoogaa waxaa khilaaf ku jira mutcadan yani mutca may banaan tahay cumar bin khadaab baa dadka ka celin jiray tam- mutcadaas laakiin mutcada uu ka celin jiray baa xoogaa yaa la isweydiinayaayo laba macnay yani qolyaha ku fasira qolaha cumro yani sida cumar wuxuu leeyahay tamatuca iska daaya maxaa yeel waa laga fadli badan yahay haddii intaad iska cumraysatay aad iska nasatay aad hadhow haddana cumratay dee xoogaa yani daacadu is xoogaa xagga dhibka yaa ajirku ku badane tamatucan raaxadaasoo soo markaa u diidaya xaaraan meehe waa laga fadli badan yahay buu markaa isagoo lahaa oo marka aad qiraankii samayso ama ifraadkii aad samayso labadaas inaad mid samayso ko qiraanka naftiisa haddaad isku darto asaga naftiisa dam baa ku- yaa lagaa rabaaye dhiig baa lagaa rabaaye oo asaga naftiisa dhinac buu tamatuc ka yahayo haddii aad yani hal mara uun wada gudatay acmaashii oo xajka acmaashiisii intaad samaysay cumradiina ay guda gashay naftiisu dhinac buu tamatuc ka yahay maxaa yeele xoogaa dhib yari ahad heshayo cumrona gaar umaada soo samayna haddana taa naftiisu saasuu dhinacaasuu tamatuc ka yahay waay aka ifraadka unbaa kolley ugu ugu dhib badan kaasaana ugu ajir badan baa le ugu fadli badan kaasaa ugu fadli badan ifraadka inaad markii hore xaj keliya niyooto haddaad xaj niyooto iyadoo muddada wax badan ka dhimantay haddaad xaj ni- keliya niyooto ifraad niyooto intaad xajkaa ka gudanaysa ma xalaal noqonayso intaa muxrim unbaa tahay waa is dhowraysaa wa saasay markaa ku ajir badan tahay iyada xoogaa waa ina dhib badan yahay mooya marka waxaan weydiiyey buu yihi tamat canilmutcati baan weydiiyey mutcadii fa amaranii biha wuu i amray mutcaysuu yidhi buu yidhi wa sa'altuhu can ilhadyi hadyadii baan weydiiyey faqaala wuxuu yidhi fiihi aa yahay jazuurun weeye aw baqaratun weeye aw shaatun weeye aw shirkun fii damin waay xoolahan hadyada loo bixinayo waa udxiyadii oo kaleeta un weeye dee in neef geela ama neef lo-a ama neef ari horta qofkii la arkaba neef ari ha lagu udxaystaa ama haddii la rabo waa lagu shirkoobayaa neef geela iyo neef ari ee lo ah kuwa ishkinta haddii la bixinayo ilaa toddoba qoys buu ku filnaanayaa baa leeyahy toddoba qof baa ku shirkoobi kara marka ama neef baad ku shir ow shirkun fii damin dhiig inaad ku shirkooba neef geela isla bixisaan ama neef lo ah iyo inaad neef ari aad u gaarkaaga u gowracdo waxaana fadli badan baa leeyahay neef ari inaad gaarkaaga u gowraco intaad la shirkoobi lahayd qof waxay dhiiggaa farada badan baa yani ajre qaala wuxuu yidhi wa kaana naasun karihuuha abijamra ninka abijamra layihahda odhanaya wuxuu yidhi nasr bin cimraan markii aan sidaa cabdullahi bin cabaas u weydiiyey mutcadii oo uu yidhi yani waa bannaan tahay samee waa wanaagsan tahay wa kaana naasun karihuuha dad baa waxay dhaheen bu ihi tamataca waa laga fiican yahay waa karaho ma samaynayna anagu oo adaanu cabdullahi bin cabaas baan ka maqle waa fiican tahay buu yidhi oo nabigay ka sugnaatay buu yidhi dadka qaar waxay yidhahdeen maya tamatuc ma rabna anaga yay yidhahdeen buu yidhi fa nimtu markaasaan seexday buu yidhi fa ra'aytu fi lmanaami hurdadii waxaan ku arkay kaana insaanan qof asagoo yunaadii dhawaaqay kaana insaanan qof baaba yunaadii dhawaaqay muxuu leeyahay xajun mabruur wa mutcatun mutaqabala saasuu yidhi asagu markaa wuu tamatacay moogtahay ninkaan wuu tamatacay marka qolaad diideen markay qolay diideen baa xoogaa shaki yar galay oo haddii dadka qaar diidan yihiin tamatucaan show inaad ka daysaa kugu fiicnaan lay isagoo leh yar kurbaysan buu seexday markaasuu ruyo wuxuu ku arkay isagoo qofku dhawaaqayo uu leeyahay xajun mabruur xajkaagu waa xaj maqbuul oo la aqbalay iyo wa mutcatun mutaqabala tamatuca aad samaysana waa tamatuc mutaqabal oo la aqbalay wey faataytu ibna cabaas baan u imid faxadatuhu waan u sheegay buuri saasay yani dad baa yani mutcada diidayo karanay tamatuca diidayo kohanayo markaan seexdayna saasaan ruuyo ku arkay faqala wuxu uhi cbdullahi bn cabaas allahu akbar sunatu abilqasim weeye sala allahu alayhi wasalam ay waa de ruyadaas yani xoogaa waxay ayiday weeye asaga xukunkiisa asaga nabigu yani ka sugna marka tamatuca lama diidayo hadda ma ansaxayo cidda haysa maba jirte waa laga fadli badan yahi baa meesha laisku haya keebaa fadli badan ma tamatuca fadli badan mise yani ifraadka iyo qiraankaa laleeyahy keebaa fadli badan weeye waxaa loo badan yahay inuu ifraadku fadli badan yahay sunatu abilqasim weeye buu yidhi can cabdillahi bni cumar waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi tamataca rasuulu llahi sala allahu alay waslam bixajati lwadaac xajat lwadaac nabigu ugu tamatucay bilcumrati ila alxaji laga gaaro wa ahdaa nabigu waana hadiyeeye wa tamatucan hadda nabigu calayhi salaatu wasalaam qaarin buu ahaa baa la yidhahda xajatulwadaac qaarin buu nabigu ahaa ee wuu tamatucaydan maxaa looga jeedaa xagga intifaaca looga jeedaayo hadde qaarinka markaad fiiriso maadaama xajkii cumrada ay isdhex gelayaan dhinacaasaad xoogaa uu kaga intifaacaya tamatuca uu ka shabahaye nabigu qaarin buu ahaa baa la yidhahda maxaa yila asagu hadi u kaxaynayo oo muusana xalaal noqonin oo dadka kale ayuu wuxuu amray inay iska tamatucaan waayo sida xadiiska noogu imaan doonta waa ka labadoodiiba hadduu isku daray wey fasaaqa macahu lhadya hadyu nabigu kaxeeye hadyo min dilxulayfati meesha dilxulayfe la yidhaha waa miiqaadkii reer madiinaad buu nabigu ka soo xarmaday markaasuu hadiyana soo kaxeeyey wa bada'a rasuulu llahi wuu bilaabay sal alay wasalam wa ahalla bilcumrati uma ahalla bilxaj marka hore intuu cumro xirtay xarmaday iyo haddana xaj ku daray oo xaj iyo cumraba waa niyood labayka bicumratin wa xajin buu nabigu labadiiba markaa wuu niyooday qiraan buu markaa qaarin buu noqday markaas fatamataca naasu dadkii way tamatuceen maca rasuuli lahi sal alay wasalam faahalla bilcumrati ila alxaj oo dadkiina way tamatuceen oo cumray xirteen cumray xirteen waayo ko ama yani qiraan bayba sameeyeenoo intay cumro niyoodeen bay haddana xajkii ku dareen sida uu nabigu yidhin bay la wada yidhahdeen faahalla annaasu bilcumrati ila alxaji waay ko ko cumray xarmadeen markaas ilaa xajkii laga gaaro ama miya xajkii cumradiiba labadiiba way soo niyoodeen lakiin nabiga amri doona gadaal danbuu ka amray haddana fa kaana min annaasi dadkii waxaa ka mid ahaa man adha man ahdaa nin hadiyo wado hadiyo soo kaxeeyey nin hadiyeeye oo fasaaqal hadiy hadiyo soo kaxeeyey min yani min alxulayfati dulxulayfe ka soo kaxeey wa minhum man lam yuhdi nin aan hadiyaad wadin baa ka mid ah falamaa qadima rasuulu llahi sal alay wasalam markuu soo galay oo maka u yimi qaala linaasi dadki wuxuu yidhi man kaana minkum ahdaa ninkii adinka idinka midoo hadiyo wado hadiyo soo kaxeeyey ay fa inahu laa yaxilu xalaal ooma aha min shayin shay xaruma minhu xaaraam ka noqday xataa yaqdiya xajahu xajkiisa ilaa uu dhammaysto wa oo xataa yabluqa alhadyu maxilahu baa la yidhahdaayo ilaa aad dee hadyadaa gowracdo maalinkaa tobanaadka wax kuu xalaal noqonayaa ma jira wixii xaaraamta ka aha mar haddaad hadiyo wado waa bes marka ninkii hadiyo waday fa inahu laa yaxilu min shayin xaruma minhu xataa yaqdiya xajahu waman lam yakun ahdaa ninkaan hadiyo soo kaxaynin falyaduf ha dhawaafa bilbeyti wa bisafaa walmarwati asacyu bayna asafaa walmarwana ha sameeyo walyuqasir timaha ha gaabsado walyuxallil ha xalaal noqdo uma liyuhilla ha xarmado bilxaji walyuhdi ha dhowna hadiyaha bixiyo w neef ha gowraca neef ar hadda markii yani halkaa la imaaday ayuu nabigu dadkii wuxuu ku amray aan hadiyada wadin inay yani fasqulxaji yani ila alcumrati baa la yidhaahdaayo yani waa tamatuci waaye inay markaa cumro keliya iska cumraystaan cumraduna ma maxay acmaasheeda cumrada acmaasheedu waxaa weeye dawaaf kaabada dawaafaysa asafa yani asacyu bayna safa walmarwana waa samaynaysaa bas timahana waa gaabsanaysa waa iska xalaal noqonaysaa markaas markaa iska xalaal noqdo qofka hadhow markii xajka la gaaro maalinka sideedaadkaana yowmu tarwiya xaj ha niyoodo markaas makuu ka niyoonaya xajkii markaasuu ajinaya xajina markaasuu samaynaya ha iska xalaalnimo markaa nabigu yidhi uma liyuhilla ha xarmado bilxaji xajka markaa maalinkiisa markii la gaaro waliyuhdi hadiyana ha bixiy oo hadiyu bixinaya oo maxay tahay neef ari had gawrici faman lam yajid qofkaan helaynin hadyan falyasum alaaata ayaamin saddex beri ha sooma fi lxaji wa sabcatin idaa rajaca ilaa ehli toban beri baa lagaa rabaa soonkoodoo saddex berina waxaad ku soomaysaa xaramka toddobana markaad u noqoto waddankaaga iyo reerkaaga fadaafa rasuulu lahi sal alay waslam rasuulka ilahi wuu dawaafay xiina qadima maka marka dadki saasaa loo kala hayy ninkaan hadiyo wadin haddaad hadiyo wada adi ma xalaal noqon kartid laakiin haddaad hadiyo wadin soo maa cumraad ku xalaal noqoni waad ka tabatuxaysaa bes xoogaha dadku markaa markii hore way yar diideen waxayna u diideen waxa weye waktigii hore lama aqoon jirin waxay jaahiligii la yaqaanay alcumratu fi fi ashhuri lxaji min afjari lfujuur waxay dhihi jireen bilaha xajkoo la cumrayso waaba dembi ka ugu daran bo marka bilaha kalea la aj la cumraysan jire xajka bilihiisa waxay moodayeen in yani xajka un keliya la samayn karo bilaha xajka waa dilqacde iyo yani dilxija iyo muxaram aka marka maxay shawaal iyo dulqacde iyo yani dulxija dheh saddexdaa bilood yani bilaha xajka maxay tahay waa shawaal iyo dilqacda cashru layaali min dilxija dilxija marka saddexdaa bilood baa ashruxaj la yidhahda ashruxajkaa marka cumro lama samayn jirin xoogaa marka way dhibsadeen oo ma anaga intaan bilihii xajka intaan xalaal noqono oo yani hataa ehelka anaga iyo xaaska anaga aan yani wada seexano miye markaa kadib haddana yaan xaj aadaynaa bay yidhahdeen dadkii waa yaabay wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii aan ogaan lahaa yacni maana hadiyow maana soo kaxeeyeen marka aniga waan xalaal noqon lahaa wey markaasay dadkii xalaal noqdeen waa yahay waa la iska cumraystay cumradii ayaa la gutay wey marka tamatuc baa la yidhahdaayo inta xajka laga gaaraya cumraad kusii xalaal noqonaysa waad cumraysanaysaa markaasaad iska xalaal noqonaysa marka qofkii tamatuc sameeyo iyo qofkii qiraan sameeyo dam baa ku waajibi dhiiggaasna faraad gawracaysa haddaada hayninna saddex beri tobankaa beri baad soomaysaa haddaada hayninna heli weydana aka dhacaan baad bixinaysaa raashin marka rasuulku waa dawaafay calayhi salaatu wasalaam xiina qadima maka maka markuu soo galay waa dawaafulquduumkii buu la sameeyey wastalama rukna ruknigii buu salaamay xajar aswadkii awala shayin uma khaba nabigu waa orday alaaata adwaafin saddexdii dawaafii u horreeyey min asabci toddobadii ka mid wa mashaa arbacatan afartii dambana ayr buu iska socday wa rakaca xiina qadaa dawaafo dawaafkiisa markuu dawaystayna bilbeyti kacbada ayuu ku tukaday cinda yani laba beyt laba ragcadood buu ku tukaday bilbeyti meesha yani masjid xaraamka waay beytka cinda almaqaami maqaami ibraahimka agtiisa ragcatayni buu ku tukaday uma insarafa nabigu waa laabtayoo fa atada safa safa ayuu tegey wa daafa wuu dawaafay bisafa iyo walmarwati sabcata adwaaf dawaaf bulayin marka uma lam yaxlil muusa xalaal noqonin min shayin shay oo xarumu minhu xaaraam ka ah xataa qadaa xajahu ilaa xajkiisa u dhamaysto oo wanaxara hadiyahu hadyadiisii uu gowraco yowma naxri wa afaada markaasuu markaa dawaafo ifaadihii buu la yimid dawaafkii hore uu samaynayey iyo sacyigii hore uu samaynayey kii cumrada waay maya waa yani waa dawaafu yani marxaban dawaafu quduumkiibuu marka horeayuu marka horaa iska sameeye dawaafu quduumkaas marka dawaafu quduumkaa markaad samayso yani sacyiga waa iska hormarsan kartaa sacyiga haddaad rabto haddaad doontana sacyiga bayna safa walmarwa gadaal baa ka dhiganaysaayo markaad dawaafu ifaalaha yowma naxriga markaad samayso yaad dawaafka samaynaysa waxaa la yidhahdaa sidiisaba sacyiga bayna safa walmarwa la sacyinayo waa inuu yani bacda dawaafi rukni oo dawaafu ifaalaha ama bacda dawaafi quduum oo dawaafka u horey labadaa mid ka mida waa inuu daba dhaco labadaas dawaaf waa inuu mid daba dhaca la rabaa marka nabigu uu hormarsayo dawaafu quduumkii markuu la yimid yuu sacyigii la yimid marka dambe dawaafu ifaalihii unbuu la yimid dawaafu ruknina waa la yidhaha maalinka tobanaadka la dawaafaay marka sacyiga sacyiga horu urmarsaday ogow wa afaada yani nabigu dawaafu ifaalihii buu la yimid fadaafa bilbeyti buu dawaafay uma xalla min kulli shay ba yani shay kasta xalaal u noqday xarumu minhu xaaraamka wa facala mila ma facala rasuulu lahi sal alay wasalam nabigu siduu sameeyey waxaa sameeyey man ahdaa dadkii hadiyada wadiya oo wasaaqal hadiya soo kaxeeyo min annaasi ka mid qofkii hadiye wadin asagu ma xalaal noqon karee sidaa nabigu sameeyey unbay sameeyeen de wixii hadiye wadayo dacan hadiye wadina de way xalaal noqdeen soo ma can xabsata waxaa laga wariyey zawji nabiyi sala allahu alayhi wasalama annahaa iyadu qaala waxay tihi yaa rasuul allah maa shaanu nnaas dadka xaalkoodu muxuu yahay xalluu min alcumrati cumray ku xalaal noqdeen walam taxilla anta adigu maada xalaal noqonin min cumratika cumradaad faqaala wuxuu nabigu inii anigu labatu ra'sii madaxaygii baan yacni madaxii ayaan soo hagaajistay buu labida waxaa la yidhaha markii la la xarmanayo ama la doonayo cumro iyo xaj in la aado madaxa waxbaa lasoo marsan jiray leannahu madaxa la- intaad muxrimka too dhan lama dhaqaayo lama shallaynayo marka waxbaa la marsan jiray madaxa inii labatu ra'sii wa qallatu hadyi hadyadaydina waan calaameeyey oo luqunta ayaa loogu xidhi jiray calaamo ya kaba iyo waxbaa luqunta loogu xidhi jiray waxaan inay hadiye yihiin beytka ilaahay loo wado falaa uxilu xalaal noqon maayo xataa anxara ilaa aan dhuuno xoolaha gowraco ay xataa ay madaxa xataa yabluqa alhadyu maxillahu baa ilaha yidhi marka ilaa la gowraco maalinka tobanaadka wax kugu xalaal noqonaya ma jiro can cimraan bin xusein qaala wuxuu yidhi unzilad aayat lmutca tamatuca aayadiisii waa la soo dejiyey fii kitaab illahi tacaala fafacalnaa waanha fafacalnaahaa waan samaynay maca rasuli lah sal lay slam walam yanzil ma soo degin qur'aanu qur'aan qur'aankaasoo yuxarimuhaa walam yanha canhaa nabiguna muusan hayin xataa maata ilaa uu ka dhintay tamatuca tii aan hadda sheegaynay oo mutcada waa tamatuc hadda aan sheegaynay faman tamataca bilcumrati ila alxaji fama staysara min alhadyi baa ilahi yidhi mogtahay marka ninkii tamatuco cumrada ku tamatuco ila alxaji intii laga gaaro hadhowna hadyu bixinaya fama staysara min alhadyi soo ma facalayhi ma staysara min alhadyi waay marka unzilad aayat lmutcati baa la soo dejiyey oo tamatucu waa banaanyah inaad cumro niyootood ku xalaal noqoto hadhowna aada xajiso fii kitaab illahi tacaala fafacalnaahaa annagana waan samaynay buyuri maca rasuli lah sal alay waslam walam yanzil qur'aanu qur'aan ma soo degin yuxarimuhaa aayad kaloo soo degtay oo aayadda hore nasakhdayna ma jirto walam yanha canhaa nabiguna muuse nahayin xataa maata ilaa uu ka dhinto qaala rajulu nin baa wuxuu yidhi bira'yi ra'yigiisa maa shaa marka nin baa yidhi buu yidhi cumro yaan la cumraysanin tamatuca hala joojiyo nin baa yidhi buu sida ayaa odhanaya cimraan bin xuseen waa nin saxaabi ah qaala albukhaari imaam bukhaari wuxuu yidhi yuqaalu waxaa la yidhahdaa innahu cumaru ninkuu sheegaya waa cumar cumar baa dhihi jiray oo laga- tamatuca waa laga fadli badan yahaye iyuu dadka ka celin jiray markaas waqtigiisii waay walimuslim nazlad aayat mutcati baa soo degtay yacni mutcat lxaji waaye wa amaranaa biha rasuulu llahi baana amray sal la alay waslam uma lam tanzil aayatun mayna soo degin tansaku nasakaysa aayata aayata mutcati alxaji walam yanha canha rasuulu llahi muusa nahayin sal alay slam xataa maata ilaa uu nabigu ka dhinta waaye walahumaa bimacnaahu muslim bukhaarina waa yani xadiidkaa mid la mida lafdigaa mid la mida ayay wariyeen waaye marka sheekh cumar yani markuu asagu lahaa waa xaaraan muusa lahayne waa laga fadli badan yahay buu u wadayo yani ifraadka ama qiraankaa ka fadli badane tamatuca ha samaynina ee laakiin ma ansaxayay ma banaano ma ahayn wa sida fadliga badan wey wax laysku khilaafsan yahay wa baabulhadiy allah subxana wataala bay tiri qalaa-ida hadyi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay hadiyadiisii hadiyada qalaa-ideedii weeye wixii qoorta loogu xidhaye lagu calaameynayey ayaan anigu soo haybay tiri oo tidcay biyadaya labadayda gacmood baan ku soo haybay leeda xoolaha hadyada ah ee yacni hadyada yacni loo wado xaramka loo kaxeeyo waa la calaamaynayaa qoorta yacni kaba iyo waxbaa loogu xidhayaa qoorta loogu xidhayaa uma ashcartuhaa nabiga waan ogeysiiyey bay leedahay markii aan sameeyey qalaa-idaas waan ogeysiiyey nabiga wa qalladahaa luqunta ayuu markaa nabigu ugu xidhay markii aan sameeyey baan ogeysiiyeyo markaasuu nabigu qaaday oo luqunta ayuu ugu xidhay ow qallatuhaa anaabu yacni ugu wada xidhay intaan sameeyey ayaan yacni hadyadii uu nabigu kaxaynayey ayaan yacni luqunta ugu xidhay buu leey ee leeda caaisha hadyo fara badan buu nabigu kaxeeyey xajkiisii u dambeeyey xaajatulwadaaca la ohan jiray ilaa boqol neef oo geela ayuu nabigu yacni uu geeyey xaramka waayo oo uu ku gowracay lixdan iyo saddex asagaa madiine ka kaxeeyey inta boqolka ka dhimanayna sir cali baa keenay oo dhinaca yaman ka yimid ayaa xagga ka keenay waayo akaas markaa nabigu markuu gowracay in badan asaga uu gowracayna sir cali buu u dhiibo wuxuu yidhi dhow yani gowrac oo dhow dhow inta soo harteen hadyadaa farada badan buu markaa nabigu marka waxay leedahay anigaa gacantayda ku sameeyey wixii lagu calaameynay xoolaha hadyadaa markaa sida geel oo kale kuruskana xoogaa yacni bir baa saas looga yarmudayaa midida oo kale dhiig markuu ka yimaado dhiiggaasaa loogu tirayaa waa lagu calaameynaya luquntana waxbaa loogu xidhaya oo kaba iyo yani kab iyo waxaasaa luqunta loogu xidhin jirayo xoolaha waa xoolo hadiyo xaramka loo wado ilaahay uu leey qofna markaa yani ma taaban kara de qof usoo banaanbaxaya ama qaadanaya ma jira wa uma bacatha bihaa nabigu waa diray ila lbeyti yani wuxuu u diray nabigu yani kacbada ayuu u diray beytka ayuu u bidiray hadyadii wa aqaama bilmadiinati baa asaga ku nagaaday oo sanadii sagaalaad sida abubakar baa yani xajka madax looga dhigay oo nabiga yani yani asagu markaa uu dadka amiir ooga dhigay muusan xajinin markaa sanadii tobnaad unbuu nabigu xajiyey famaa xaruma kama xaaraan noqonin calayhi nabiga shay-un shay shaygoo kaana lahu xalaalan u aha kaana lahu xillan nabiga xalaal u aha marka adigoo iska joogo oo aan yani sanadan aan xajka aadin yaad hadiyo diri kartaayoo xaramka u diri kartaa hadiye marka haddaad xaramka u dirto oo adigu aada xajba xarmanin oo wax camaloo nusugaba aada xarmanin wax kaa xaaraan noqonayaa markaa ma jiro wixii xalaasha ku ahaa xalaalun bay ku ahaanayaan laakiin haddaad adigu socoto ood muxrim tahay hadiyana adigu wado ilaa hadiyadaas xataa yabluqa alhadyu maxilahu baa ilaahay yidhi oo ilaa aad hadiyadaa gowracdo maalinka tobanaadka wax ku xalaal noqonayaa ma jiro laakiin hadiyada haddaad keligeed dhiibto maye marka meesha xadiidka maxaa lagu caddaynaya qolyaa waxay leeyihin haddaad hadiyo dirto ilaa hadiyadaas maalinka tobanaadka laga gowraco wixii ninkaa muxrimka xaaraamta ka noqon jira adiguna xaaraam kaa noqon taas ma jirto wey adigu yani maba aada xarmanin be wax yani camalooda xarmatayba ma jira sidaadii baad xalaal u tahay wax walbana ay kuu banaan yihin awl kuu banaan marka nabigu madiinu iska joogay famaa xaruma calayhi shay wax ka xaaraam noqdo ma jira shaygoo kaana lahu xillan xalaal u ahaa marka hore an caaishata waxaa laga wariyey radi allahu canha qaalad waxay tihi ahda nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu waa hadiyeeyey maratan mar hanaman mar wuu diray nabigu ari buu u diray yani xaramka u diray oo hadiyaa waay marna geel buu diray de wacan abi hurayrata waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana nabiy sal alay wasalam ra'aa rajulan nin buu arkay nabigu yasuuqu kaxaynaya badanatan hal nin hal wada ee dabada ka eryaayo ayuu nabigu arkay faqaala wuxuu yihi nabigu irkabhaa warfuul hasha qaala wuxuu yidhi ninkii inahaa badanatun yacni waa hal hadya weeye rasuulka ilaahayo inahaa badana waa hadyo qaala wuxuu yihi nabigu irkabhaa war fuul waxaa iska dhaafo fuul ayuu nabigu ku yidhi fa ra'aytuhu waan arkay buu leey abuu hurayrahu ninkii baan arkay raakibaha asagoo hashi saaran yusaayiru nabiya sala allahu calayhi wasalam nabiga la socdo oo macni la sheekaysanayo nabiga la haasaawaya ayaan arkay marka xoolahan hadiyada ah ee xaramka loo wado intifaacooda lama mancinin waa la iska sii intifaacsan karaa waa la rukuubsan oo waa lasii raran oo caadi weeye hadhow markaad xagga tagtana waa la gowracayaa rarkeedii waa la sadaqaynayaa iyadii khalaas kulli waxba laga qaadan maayo marka inaad yacni rarkoodii soo saarto iyo yaygoodii baaba wanaagsanba waay si yacni dadkaa ay xujaydaa usii fuulaanoo gaadiid looga dhigto waay markaa nabigu ninkaan hasha hadiyada kaxaynayey wuxuu ismoodaya marka hore inaan la fuuli karinoo maadaama hadiye aada u niyooto ilaahay dartii aada u bixinayso inaan bal lasii intifaacsan karin buu u malaynayay fuul buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam markaa wuu fuulay ninki wa fii lafdin waxaa ku sugnayd qaala wuxuu yihi nabigu fi thaaniyati aw ithaalisatibu wuxuu yidhi irkab haweylaka oo weyxaka war hasha fuul markuu nabigu yidhah wuxuu leeyahy inahaa badana war iska daayo irkabha hasha fuul rasuulkii yaa rasuul allah inahaa badana buu kusoo celinaya markuu laba goor hadalkii soo celiya ama saddex goor yuu nabigu wuxuu yidhi irkabha waar hasha fuul weylaka soo gaage fuul hasha yacni anaaba ku amraya yani inaad kusii intifaacdo way banaan tahay fuul oo weexaka dabaalnimadaade fuul hasha waay weyla waa kelimatu cadaab baa leeyahay waa laisku canaantaa weexakana waa kelimatu raxmatin waay ay waar go-aan hayn fuul hasha sida loo yidhahdo kale wa sida marxaban marka waa hadal yar jilicsan wayxaka haddaad maqasho waay kelimo waxaa waaye kelimatu raxma وعن علي بن أبي طالب وحلقوري رضي الله عنه قال أمرني النبي صلى الله عليه وسلم نبي أي أمري بوري أن أقوم إن أقوم على بدنه يعني جيلي هديدها والنبي كاني سنة طبناد هجرة دواي عجت الولع نبي يعني وحجني إن أقوم أنه وأن أتصدق إن يعني صدقي بلحمها وجلودها وأجلتها وقمت وكأساسك عدي marka xoolihii farada badnaa hadiyada aha uu nabigu keenay boqolka ahaa yacni qaar ka mida markuu gowracay nabigu dhuundhabay wuxuu yidhi inta kale sida calow taam yeel markuu taam yeelana wuxuu yidhi adigu uqumo hilibkooda iyo harkahooda iyo rarkoodii saarnaa iyo kulli wada sadaqe adugu adugu sadaqe adaan ku wakiishay yani maamul waay wa an atasadaqa inaan sadaqeeyuu nabigu amray bilaxmihaa hilibkeeda wa juluudihaa harkaheedii wa ajillatihaa rarkeedii waay waa yaygeedii rarkii lagu soo yani saarnaa oo dhan waa la sadaqayn xoolaha udxiyada maaragtay la gowraca udxiyada carafada lagu udxiyaysto yacni wixii adigu aad ka cunto markaa reerku ka cunma wax kale waa la sadaqaynaya xataa maqaarkeeda iyo waxaas waa la sadaqeeyaa diiba aad ku nadartay oo udxiya aad ku nadartayna waajib bayba noqonaysaa iyada wax laga cuni maayo kulli waa la wada sadaqaynaya haddaan lagu nadirin xataa ay sunno tahay kulli in la sadaqeeya wixii aad cunto ma wixii kale in la sadaqeeyaa la rabaa macnaa adigu aad ka cunto reerkaagu ka cuno saasaa la doonaya xataa waxaa layaha maqaarkeeda iyo waxaas qofka maaragtay yani kuu qalaya neefka kuu qalaya ujro loogama dhigi karo ujraha oga dhig haddaad iska siinaysa iska sii wixii kaleo uu kuugu qali lahaana kula heshii oo sii ujraha oga dhigi maayo ina adigu iska gadatana maha maqaarkeeda wa anlaa ucdiya inaana siinin waa kan xadiidkaa noo cadin wa anlaa ucdiya inaana siinin aljazaara midkii jazaarka geela gowracaya minhaa shay-an inaana ka siinin ninka xoolaha qalayo jazaarka waa kuwa yani kawaanka ka shaqeeya xoolaha qalo yani geeli ii qalayo inaana yani wax ka siinin oo waxaa laga siinaya inaana ujro uxisaabinin waayo neefka qal geela intaas qal intaasaa hilibkeeda lagaa siinayaa ama arkaheedaa lagu siinayaa looga dhigi maayo ujro wixii uu ku qali laha waa lagula heshiinaya laakiin siismada kale lama diidano xooluhu waaba sadaqe siismada kale lama diidano oo inuu yani inuu sidiisa yani yani wax looga siiyo lama diidayo taas ee dadka la siinayu ka mid yahay wa allaa ucdiya inaana siinin aljazaara aljazaara midkii gowracaya geela gowracaya minhaa inaana ka siinin shay-an oo ujra aan ooga dhiganay wa qaala wuxuu yidhi nabigu naxnu annagaa nucdiihi siinayna min cindina xagga annaga wuxuu ku qali lahaa ha sheego annagaa dhinaca annaga ka siinayna asaga u xisaabinin qalitaankaas yani in hilibkii yani qaar lagaa siinaya ee ujro u qaado lama odhanay wacan ziyaad bni jubayr waxaa laga wariyey qaala wuxuu yihi ra'aytu ibnu cumara baan arkay qad ataa isagoo u yimid oo calaa rajulinin qad anaakha badanatahu hashiisii yacni hadyadahayda uu gowracaya ayuu fariisiiyey yanxaruha asagoo dhuundhabay markuu doonaya hasha inuu gowraco ayuu fariisiyey oo labadii jilboodba intuu ka xidhay buu fariisiyey way fa qaala wuxuu yidhi ibnu cumar ibcasaa war hasha kici qiyaaman xaalay tahay istaaggaa rabaa in lagu gowrace yani qiyaaman xaalay tahay muqayadatan la xidhay oo yani waa la jilib xidhaya wey lugta bidxaa laga jilib xidhaya sunatu muxamed weeye sala allahu alayhi wasalam hiya taasu aan kuu sheegayo sunatu muxamedin waay geela istaagga in lagu gowraca fiican baa la yidhahda waa la jilib xidhaya iyadoo taagan marka saasaa luqunteeda loo majiraya shug unbaa laga siinaya dhinaca unbay udhacaysaa dhinacan baad ogu wareegeysa markii furuurta la qabtay intaa loo laabo yani iyadoo jilib xidhan lagu dhufto bes wey xaggun bay udhici fadhiga saasaa ka fiican baa l nafta bixitaankeedana saasa iyada uga sahlan xagga gawracana saasaa ku sahlan dhag unbaa laga siinaya taa kala qabanaya dhag baa wahaakada waxaad u sahlan geela yani waaka dhuundhabidiis ama berentiis baabu lqusli lilmuxrimi qofka muxrimka ah qabayskii uu qabaysanaya buu u baabi markaad yani xajka intaad aada muxrimka tahay eeda xalaal noqonin ee acmaasha aad ku jirto ma la qabaysanaya haddaadse qabaysatay see loo qabaysanaya yani intaas ayadaa lama ogola mortay timaha iyo waxaa inaad iska jartay oo shanlada iyo waxaa iyo timaha inay go-aan baa la rabaa tin inaad iska goysa lama ogolo intaad muxrimka tahay tima lama goyn karo ciddiya lama goyn karo waa ka marka see